waxaan idinku yeelay tacdiye aan ka tirsanayo shirkad la yidhaahdo rayan transportation and logistic waxaan u ahaa shaqaale oo gaari ay leeyihiin baan waday gaarigaas wuxuu muddo afar sannadood ka shaqaynayay hay-adda oxfam ayuu shaqaynayay oo aan darawal u ahaa markii aan wada shaqaynayay muddo saddex sano iyo bara ayay iila yimaadeen warqad cusub oo heshiisa oo ay leeyihiin waxaad noogu shaqaynaysaa yoomiye maalintii ay heshiiska ay la yimaadeen waan diiday waxayna ii soo bandhigeen inaan shaqada ka tago iyo inaan heshiiska galo waxay igu kalifeen heshiiskaa dambe aan shantaa bilood ogolaado dee duruuf ii gaaroo jirtay iyo shaqado aanan dee maarata maalintaa ladhahaa ka tagaanan ka tegi karayn waxaan wasaaradda arrimaha bulshada si naxariis leh uga codsanayaa in ninkaa afartaa sannadood xuquuqdaydii aan ku lahaa ay iga qaato afartaa sannadood sabti iyo jimce fasax maan lahayn waan shaqaynayay wiikendiga xafiiska uu shaqaalaha kale fasaxayen dadka gasta howska jooga iyo ajaanibkan u shaqayn jiro waan shaqaynayey ninkaasi hanjabaadihii soo jeediyey markaan kule xuquuqdeydii baan doonaya wuxuu igu yidhi waxaa hanjabaadihiisa ka mida lacag baan haystaa aniga waxba laygama qaado waxaan u sheegaya inay jiraan dad badan oo tacdiyada aniga igu dhacay oo kale ay ku dhaceen oo xafiiska kala shaqeeya oo jooga xafiiska dadkaasi ma hadli karaan oo waa dad masaakiina shaqada ka taga laohanaya hadday maanta hadlaan ninkaa uu ii awood sheeganaya shirkaddaa iskaleh shirkaddaa rayaan awood sheegasha ii sheegatay inay lacag haystaan bay ii sheegeen in ay maaragtay maxkamad sare ila gaarayaan oo aan toban sannadood dacwadayadu soconaysa iigu hanjabeen dee in ay xuquuqdayda iiga qaado afartaa sannadood xuquuqdaydaaan ku leeyay inay iga qaadaan ka codsanaya